waxaa ka soo baxay warmurtiyeedka loo bixiyey heshiis inuu yahay aniga wax weyn igama muuqdaan waxa keliya oo meesha ku qoran waxa weeye qaabka loo geli doono electionka laba kun lix iyo toban hadday noqon lahay xulashada labada gole laakiin wax alla wixii ay ahayd in looga hadlo ama naloo sheegayay maalmahan oo dhan in looga hadlayay ama shacabka puntland ay sugayeen inay maqnaa inay inay maqlaan meesha kama muuqato saa la socod jamaalow arrintaani waxay socotay muddo aan ka yarin afar bilood process aada iyo aada u dheer bay soo martay bulshada puntland baa la talageliyey go-aan bay soo gudbiyeen bulshada puntland dhaqankoodii baa go-aankaas saxeexay baarlamaankii baa qaraar ka soo saaray sharci bay noqotay four point five inay puntland ka gudubtay ummadda soomaaliyeed in badan in badan oo kamidana ay ku taageersan tahay halkaasaa qorshuhu marayay iyada oo aan cidna wax loo soo celin baarlamaankii iyo mataqaanaa dadkii kale oo mujtamaca ku ahaa ka qeyb qaatay doorashadii hore go-aankan ee laga talageliyey ama dadkii marka horeba la tala weydiiyey oo la oran karo waxay ahaayeen afti dadweynay ahaayeen iyadoon midna wax laga weydiin ayaad muuqataa in laga laga booday oo puntland ay aqbashay nidaamkaas wax garanti ah iyo wax damaanaada oo la socdaana ma jiraan cid laga kala weydiiyeyna arrintaasi ma jirto marka waxa iga soo baxay waxa weeye waxa meesha ku qoran iyo waxa buntida puntland sugayeen ama ay ahayd in laga wada hadlo ama ay ahayd inay ka soo baxdo maantaoo kale wax shaqo iskula maaha qodobadan imika waynu aragnay waxaadna moodaa in ay inta badan yihiin qodobadii waagi horeba xataa laga hadli jiray shirarkii hore ee soomaalida maxaa qodoba marka iminka ku jira meesha tan oo kaaga muuqda
walaalow wax anigu hadda runtii macno weyn le oo meesha ku qoran oo ah in dawladda puntland iyadoo ay kontaroosho dadka labada aqal loo dooranayo madaxweynaha puntlandna uu saxeexo dadka puntland wada samaystayna ay kulligood soo wada maraan puntland oo puntland ay wada gudbiso wax intaa ka badan oo meesha ku qoran oo ah dawladdu inay kontaroosho dadka labada gole aadaya wax intaa ka badan meesha loo jeedo laakiin waxaa meesha ka baxay wixii dadka puntland aftida looga qaaday meesha waa ka baxday waxaa meesha ka baxay wixii madaxweynaha puntland uu reer puntland u sheegay oo ahayd inaan uusan marna qaadan doonin four point five inuu go-aankoodii usoo noqday inuu inaan la dhegaysan siyaasiyiinta fashilantay isagu uu mas-uul ka yahay inuu u ilaaliyo go-aankooda iyo magaranaysaa qaraarkooda wixii ay uma lixda boqol oo qof oo reer puntland isugu yimaadeen ismadii iyo bulshadii rayidka ahayd iyo siyaasiyiintii iyo waxgaradkii oo dhan wixii ay go-aanka ku gaareen oo ahaa in laga gudbo iyadoo wax la siistay aysan jirinin iyo cid ma garanaysa xataa wax laga weydiiyey ayaa laga gudbay arrintaasi dhaawac weyn bay ku tahay maamulka madaxweyne madaxweyne cabdulla maxamed gaaso maxamed cali gaaso hogaamiyo waxaan u arkaa inay runtii ahayd wax inaba aan laga filaynin maamulka wax wejigabax ku ah ummadda puntland oo dhan oo dibad iyo gudaba laga gaday inaan mar dambe puntland aysan arrintaa dib ugu noqon doonin shacabka soomaaliyeed kee ka sokow shacabka puntland gude iyo dibadba waxa uu ka gaday madaxweynehu isagu inaan dib loogu noqon doonin marka halkaas waxaa ka muuqda wax aada iyo aada dhaawac ugu ah jiritaankii sumcaddii magacii dawladda iyo shacabka puntland ugu dambeyntii maxaa xigi doonad umalaynaysaa arrinta tani iyo heshiiskan walaal anigu waxay la tahay waxa ugu muhiimsana waxa weeye hadda in qaraarkaas u gudbo sida dawladda ay u maamushay baarlamaanka puntland khasab bay noqon doontaa bulshadu inay ka hadasho siyaasiyiintu inay ka hadlaan baarlamaanku inay ka hadlaan civil society-gu inay bulshada puntland dibadda ka hadasho waxaan qabaa in xisaabtan weyne arrintan uu ka imaan doono waxaa xusid mudan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hor dhacay xataa iyadoo puntland aysan xataa iclaamin inay ogolaatay isagoo markaa ka faa'iidaysanaya inuu puntland ku xanuujiyo oo kula diriro oo u muujiyo inuu maaragtay qaraarku midkiisa yahay inuu yidhaha puntland waa ay qaadatay wax alla wixii heshiisu ay ka sheekaynayaanna waxaa loo celin doonaa waa laga fekeri doonaa waa dhaqanka xasan sheekh maxamuud lagu arkay madaxweynaha soomaaliyeed oo marna aan u dhaqminin in dadka isu keenaya sidaasuu beledweyne uga dhaqmay oo ummadii u kala qaybiyey sidaasuu hadeerna puntland oo xataa negotiationkii ku jirta ayuu ku ihaaneeyey oo kula diriray marka ma lagula aamini karo madaxweyne xasan iyo tiimkiisa inay maamulaan electionka laba kun lix iyo toban waa in la helaa cid dhexdhexaad soomaali u ah oo maamulaysa doorashada laba kun lix iyo toban puntland ahaan xisaab weyn baa dhex taalla waana loo noqon doonaa waana ka hadli doonaa maalmaha soo socda shirkaasi wuxuu ka soo baxay iyo waktigii dadka laga dumiyey iyo sida qaraarkii ummadda puntland loo baadi